Bismillahirrahmanirrahiim. Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto gaar ahaan website-ka markacadey iyo howlwadeenadeeda aad baan u salaamayaa kadib waxaan rabay inaan ka hadlo booqashadii dhowaan ay ku tageen xubno ka socday maamulka koonfur galbeed wax loogu yeeray cibriyaanba booqasho ku joogay deegaanka shabeellada hoose gaar ahaan number konton iyo marka iyo nawaaxigeeda runtii markii ay tageen aad baa loo soo dhoweeyey dadkuna way ku farxeen imaashahoodii iyo qaabkii ay booqashada ku yimaadeen annaga sidoo kale wixii farxada ah ummadaas ku farxayso aad baan ugu farxnay waan soo dhoweynay waana yildiilo hore loo qaaday oo hore aan loo hayn balse waxaa malaysaa in ay wax badan ku hoosuugan yihiin imaatinka iyo booqashada maadaama ay ragga noo yimid la yaqaano taariikhdoodii hore iyo doorkii ay ciyaari jireen marka waxaa habboon wax walbo tala ah oo timaada soomaalida waxay tirahdaa taladaa la roogin waa lagu rafaadaa marka waxaan isleeyahay talada inay jilicsan tahay ragga hawsha horkacayna in ay mas-uuliyaddooda aysan dhabarka u ridin karin oo rag oo hadda mas-uuliyadda inta badan aanan qaadi karin balse dad ka dambeeya ay soo direen oo aan go-aano gaari karin oo talooyin badan ay dib ula naqanayaan taasna waxay keentay dareen aada u fara badan oo dadka ay shaki badan kala muujiyaan marka meel shaki imaadana yaqiina ka roona waxaan dhihi lahaa in si taxadir ah laysaga ilaaliyo waxyaabaha ay lasoo shirtageen oo darbaba ay ugu horeyso in erboorka number conton la furo taasoo ay ka horeyso wadahadallo fara badan dhibaatooyin fara badan diif fara badan oo deegaanada ka dhacday in la rabay in turxaan bixin iyo waxyaabo badan ay imaadaan raggii ay isaga soo horjeedeen deegaanka weli ciidamadii lagama qaadin waxay ku sugayeen deegaanadii ay joogeen marka sidaas darteeda lama dhigi karo wax walbo sida hadda loo farxay ayaa loo sii farxi doonaa way u socon doonaanoo waxna u dhiire loogu dhiiran doonaa ayaan aaminsanahay marka shacabka shabeellada hoose ku dhaqan dhammaantood anigoo u hambalyeynaya anigoo u rajeynaya inay nabad iyo barwaaqo iyo deegaanadooda ay ku noolaadaan horukac iyo horumar dhan walbaana ay sameeyaan haddana waxaan ka digayaa inaan lagu degdegin waxyaabaha laga soo dhodhooday baydhabo iyo muqdisho oo aan ognahay xoog badan aan ka hayno haddana aan rajaynayno inaan macnaha sii hordhacno ama aan sii shaacino laakiin wax badan baan ognahay wax badan baan la soconnaa sir badan baa jirta marka waxaan leenahay ha laga taxadiro ha laga taxadiro ha laga taxadiro kol yoomash ciid maalin walba ciid maahan waa yoomul shaki waa shaki waa shaki shaki badan baa jira wixii laga
warka adaa ku wato haddin kaan galo ugaas raggan howlwadeynada ah goolku ay soo gaareen si weyn ayaa loo soo dhaweeyey dadku marka loo eegana waxaa ka muuqda hididiilo iyo farxad ku aadan qaabka mas-uuliyiintan ay usoo gaareen marka yaa laisleeyahay mas-uuliyiintani hadda socda oo isugu jira odayaal dhaqmeed iyo sidoo kale rag siyaasiyiin oo kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed eedo dhabarku ay uridanayaan shakiga iyo sidoo kale waxyaaba la tuhunsan yahay laisdhihi karo way ka iman karaan raggan horkacaya wafdigan hadda soo gaaray gobolka
horta wafdiga soo gaaray waa aniga inaan magacyo sheego mar rabo laakiin qaab ahaan mar haddaan si u tilmaamona sida lagu sheegay aan warka ku hayo wasiirka beeraha wasiirka cadaaladda iyo diinta iyo waqaafta iyo kuwo kale iyo rag nabaddoona ah oo baryahanba aanan micnaha doorkii la rabay iyo howlihii loo idmaday ka bayray oo u leexday waxyaabo kale inay micnaha u shaqeeyaan laakiin wax walbo oo la qariyo qurun baa ku jira wax badanoo hadda ay isleeyihiin waa idin qarsoon yihiinna waxaan u sheegayaa ma qarsoona laakiin goortii alla ka dhigo oo duruuftana ka lifto ayaan sheegi doonaa laakiin laakiin ha laga digtoonaado heshiis jilcan heshiis ma ahan heshiis jilcan heshiis ma ahan midda kale waxaad dareemaysaa in waxyaabaha aan meel saarnayn in ilaa hadda wax dukumenti ah ama qoraal ah oo ballanqaada oo ay sameeyeen oo lakala saxiixday ma lahan ragga socda oo wafdiga oo wasiiradu iyo nabadoonada isku tilmaamayana rag la aamini karo ma ahan sumcadooda iyo sharaftooda marka loo fiiriyo darteed cid ayaga nafarkood damaanad ka ah la rabaa wax walbay wadaan waxaa la rabaa si loo aamino cid damaanad ka ah ayaga haddaan damaanad la helin waxa ay wadaan wax ka jira ma lahan yaanan la sharqoonin dadka yayna si ku degdegin farxadan oo dambeynta ah iyo qosolkan waxbaa ka dambeyn doona marka aniga ma raba inaan ummadda farxadooda ka jiro ma raba inaan macnaha nabadgelyada ka hor imaado ma raba inaan macnaha horumarka deegaanka uu gaari lahaa ka hor imaado laakiin haddana horumar aan horumar lagu talaabsan karin oo nabada aan lagu haysan soomaalida waxay tidhaahdaa gunnimo dhereg leh waxa dhaantay gobonnimo gaajo leh marka dheregaan oo beembeenta oo la sheegayo iyo diilada iyo farxadda faraha badan ma ahan dhibaatadii meesha ka dhacday iyo kuwa hadda nagu soo wajahanba mid naga bixin karta maa sheegsheegisteeda wax af ka soo baxayna culeys ma lahan laakiin waxaan leeyahay halaga digtoonaado dadka deegaankana waxaan leenahay digtoonaada yaa ladan degin yaa ladan degina ka digtoonaada waxyaabaha jira ugaas raggana markay soo gaareen gobolka durbaba waxay kulamo kala duwan ay la qaateen maamulkii deegaanada qaarkood iyo qaybihii kala duwana ee bulshada sidoo kale waxay fureen garoonka degmada lamber conton waxna meel fagaaro ah ay ka shaaciyeen in ciidamadii deegaanka ay yihiin ciidamo laga warqabo islamarkaana ka tirsan maamulka koonfur galbeed laguna tilmaami karin maleeshiya beeleed taasina waxay u arkayaan arrimo iyo aada u muhiimsan iyo waxyaabo fara badan oo kusoo kordhay hamigii dadka ku dhaqan deegaanadan hadda dadkan ay booqanayaan taasima waa inay ka dhigneen ugaas in dadkani mas-uuliyiinta ah ee waqtigana yimi inay kusoo aadeen waktigii loo baahnaa dadkuna ay u horseedayaan waxyaabo kala duwan oo nabaddu igu horeyso
waa run wax kasta oo hadda ay wadaan ful baa loo qaadanayaa waana loo arkaa iyodiidadaas faraha badan iyo hadalladaas qurquxoon ay sheegayaanna waa wax jira laakiin waxa ka dambeeya maahan wax run ah been badan baa ku qarsoon dulmi badan baa ku qarsoon wax walboo la qariyin quran baa ku jira yaana lagu degdegin iyo diilada beenbeenta ah iyo dhibaatadii meesha ka dhacday ma ahan in laba sac gudahooda ama laba maalmood gudahooda lagu dhawaaqo inay furan tahay dadka ganacsatada ah ee loogu baaqay in ay furan tahay garoonka number contonna waxaa ugu degaya inay kasoo inaysan kusoo degdegin inaysan hantidooda meesha ku beerdaraynin inay micnaha kusoo degdegin howlahaas meesha weli ma xasiloona dhibaatadii ka dhacday iyo diibseeda ka muuqda heshiis rasmi ah oo oo loo oo loo qaateyna kama uusan dhicin raggii waxgaradka ahaa aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka iyo culamaa udiinka iyo waxgaradka kale iyo dadkii jaaliyadaha dibada ahaa intaba kama warqabaan waxyaabaha socda iyo qaababka ay ku tageen iyo hadallada iska fudeedka ah ay meesha ka sheeg sheegayaan wax hadda damaanad ah oo loo oo la aamini karana ma ahan marka iyaysan kusoo degdegin ganacsatada iyaysan waxaas aqbalin dhalinyarada iyo dadka deegaanka iyo gebi ahaanba culamaa udiinka dadka meesha ku dhaqanna inay gacmaha isqabsadaan oo ay midnimadooda iyo wadajirkooda meel uga soo wada jeestaan horumarkoodana ay ka shaqeeyaan wax walbo ay xaq u leeyihiinna waa waa in ay micnaha difaacdaan ay xaq u leeyihiin marka cidna loogu heebeysanayo malahan cid hadda lagu sharfaayo ama si gaar ah looga gabanayana ma jiri doonto sokeeye iyo shisheeye miduu ahaadaba xaqa dadka ay leeyihiin waa inay helaan waa inay helaan goor dhow iyo goor dheerba taasna wax muran ka taagan maahan wax la aqbali karan maaha waxyaabaha ay wadaan oo beenbeenta oo lasoo dhodhooday oo qurunka ay ka buuxaan ma anfacayso mana aqbali doono dadkana waa ugu degaya waayahay ugaas haddii sida kale aan ku weydiiyo taasisow kama dhigna dad qaarka ah in taladii deegaankan iyo dadkan inay isa siiyeen ayaguna ay samaysanayaan waxay u arkaan danahooda qaarka ah
wallahi wax walba waa loo arki karaa laakiin danooyidii xilligeedii waa lasoo dhaafay waana lasoo mooday cid walboo rabta inay dhiigga ummadda iyo iyo deegaanadooda iyo hantidooda in ay mansab iyo magac ku yeeshaan meelna ku gaaraan kuma gaari doonaan xilligeediina waa lasoo gudbay cid walba hami ay ku jirto oo danaysi ah noocuu doona ha aado magacou doona iyo daraajadou doona ha wato xataa ana alla allah iga dhigo laakiin ma la yeeli doono xilligii danaysiga waa lasoo dhaafay cid ku danaysan kartana ma jirto waxaa jira markhaati markhaatiga nool waxa la yidhaahdaa jirta dad badan oo hadda ayaga ku tiima oo la shaqeeya oo xoog badan ka haya oo mar walba aan wada xiriirno oo shaqooyin badan ay naga dhexeeyaan ayaa jira marka markhaati badan baa nool waxyaabaha maalintii loogu talagalo oo alla idmana waa lasoo bandhigi doonaa markhaatigeedana waa lahayaa wax walba aan sheegi doono mustaqbalkana markhaatigeeda ayaa daba socon doonaa maahan waxaan iska sheegayno waxaan ku lugoayno maahan ummadana xaqeeda cidduu siin karta male mana duudsin doono haddii alla yidhaahdo ugu dambeyntii ugaas ugaas axmed iise tacle ragga la soo gaaray mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhaqameedka isugu jira ee gobolka shabeellada hoose maxay ka bedeli karaan culeedii ka jirtay gobolka maxayse kusoo kordhin karaan heshiiskii dhawaan lagu gaaray afgooye
wallahi wax hadda horumar isbedel ay horumar a keeni karaan aniga ima muuqato laakiin waxaan dareemayaa in dib u dhac iyo colaadihii faraha badnaa ee hadda laga soo kabanayo ee dadka deegaanadoodii dib tartiib tartiib ugu soo laabanayaan noloshoodii rabaan inay dib usoo ceshadaan ayay rabaan in bahaladii duurka ku cuni jiray iyo diiftii ay muddadii sanadaha lasoo dhaafay ay ku noolaayeen inay dib ugu celiyaan inay rabaan mahina wax horumar ah ama barwaaqo ah ama nabad ah inay horseedayaan ma malaynayo laakiin nabadii hadda la helay iyo fafaalaheedii inay dib ugu radaan oo dib u dhac ay ku keenaan dadkana ay colaadii kusoo celiyaan ayaan dareemayaa han laga digtoonaada arrintaas
ugaas ugu dambeyntii maxaad kusoo koobi lahayd amaba aad kusoo gabagabeyn lahayd waraysigan aad siinayso shabakada markacadii dot com
kolley war waa ku fogaaday laakiin hadda warka gabagabadiisa waxaan rabaa inaan murtiin iyo horaha kusoo gabagabeeyo oo ka ay kamid tahay hadallo ay abwaano hore u sheegeen oo diiradana saaraya runtii waxyaabaha annaga na taabanaya oo ay kamid tahay horaha hore loo sheegay oo ah dalkan dahab waaye dadkiisana doqon waaye oo waxyaabaha nagu tilmaamo annaga tan kale abwaan horaa wuxuu u yidhi marka laga fiiriyo soo dhaweynta iyo munaasabada iyo martiqaadka heerka sare loo sameeyena taasna murtideeda waxay kamid ahayd martidan darajeeye iyo dhulqaad samir iyo xaqdhoor dad cidaa u lahaa degane daandaansi iyo quursina diirkeeda uma qaadan abad iyo oraha kaloo dheesa abwaan hore soomaaliyed u sheegay oo ay kamid tahay maxaa siyaasadahadoogi lan humaag beena la raacay maxaa la horseeday xumo oo oo samiin la hareer mareeyey habaaska maxayna dhigo inaga hoos noogu reebay marka runtii waxaan rajeynayaa in ay bulshada ka bogan doonto xaqiiqda iyo runtana goordhow ay soo bixi doonto waxyaabaha aan sheegi sheegayana maalmo dhow ama bilo dhow ay soo ifbixi doonaan haddii alla idmo waana ka baxay asalaamu calaykum